munaasabadda xuska toddobaadka naasnuujiinta oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka munaasabadan ayaa diiradda lagu saarayay dhiirigelinta naasnuujinta agaasimaha waaxda nafaqada ee wasaaradda caafimaadka oo munaasabadda daafuray ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa ay ka dhigan tahay xuska toddobaadka naasnuujinta muhiimadda ay u leedahay bulshadeena sanad walbana la isxasuusiyo waxaan ku boorinaynaa dhammaan hooyooyinka soomaaliyeed in ay ku dadaalaan exclusive breastfeedingka ama naasnuujinta dhammaystiran si caruurteena ay uga badbaadaan xanuuno iyo nafaqa darro maadaama aan ku jirno waddamada adduunka kuwooda ugu hooseeya dhinaca dhimashada dhallaanka mudane mar weeye waxaan kusoo dhaweynayaa munaasabadda daafurka intaas kadib munaasabadda waxaa kelmado kala duwan ka jeediyey qaar ka mid a xildhibaanada iyo mas-uuliyiintii kale ee kasoo qayb gashay madasha ujeedadan ay tahay hooyada inay nafaqowdo akhritaankeena cunuga breastfeeding oo muxuahayta waafi ah ou helo midda kale oon kusoo khatimaayo waa ku dheeraaday yare hooyada waa markay urkalaheyd iyo markay dhashaba in yacni cuntadaas ee runtii ay daa'into waxaa dareenka xoogan keeno waa naaska caanaha oo ay siiso waxaas maxaa la yidhaahdaa aabbaha waxaa laga rabaa in lagu wacyigelin la sameeyo wasaaradda caafimaadka waxaan ku baraarujin lahaa aniga iyo m c h kasta iyo meel kasta hooyo ku dhasho in wacyigelin laba jibaaran saddex jibaaran la sameeyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo munaasabada soo xidhay ayaa dul istaagay ahmiyadda toddobaadka naasnuujinta haddii xataa shabl u ku dhaco wax simbal ay noqonaysaa oo isbitaal uusan la gelaynin laakiin canuga naas aan la nuujinin si kasta uu qurux badan yahay mararka in badan ayaa laga yaabaa diyaariya darteed inuu isbitaal u galo oo halis noloshiisa ay u gasha laga yaabaa arrintaa marka aan ka wada qayb qaadanna wacyigelinteena bulshada si lagu gaarsiin lahaa kooxaheena female health workerska ayagana sidoo kale waa loo tababaray howlahaas siday hooyooyinka u wacyigelin lahaayeen breastfeedingka iyo nutritionka iyo antenatal careka hooyada siday ugu wacyigelin lahaayeen waa loo tababaray inay guryaha ay ugu tagaan hooyooyinka ay wacyigeliyaan waa loo tababaray numberkooda inkastoo hadda uu yaryahayna waa la badinayaa sida qorshaha yahay waxaan rajaynayaa dadaaladaas oo dhan oo isbiirsado inay natiijo keeni doonaan ayaan rajaynaya hadduu ilah ihahdo ballanteenna waa dadkeenna oo aan ka badbaadinno inay u dhintaan wax dhaqaale aan nooga xirneen